wahwa markaa isagu kan waa jawaasu dee ijaasat alxamli wey ayay igama tahay macnaa in ruux wax xamli ah oo janiin ah wax loo ijaaseeyo banaanida ay taasi bannaan tahay awlaa mid ka mudan weeye oo dee kana dhow min almacduumi min jawaazi lijaazati lilmacduumi kii aan jirinba ee macduumka ahaa ijaazadii wax loo ijaasaynayay banaanidii ay bannaanayd ee barhkood ay yidhaaheen ee suurada dee tan baa ka dhow oo ka mudan oo dee isagii waaba imaka wax la filayo inuu markaas dee wax noqdo la garanayo macluuma ama adduunyaba u soo baxo ficlan ficil ahaan bal wuxuu leeyahay markaa taas tana xaggii haddii la yidhaha taa aynu soo aragnay khadiib oo kale iyo rag lahaa ay lahaayeen macduum bal amaha lagu cadfo wax mawjuuda ama suuradii labaad haba noqoto macduum macduum mustaqil oon waxba lagu cadfin ba haba noqotay haddii ay de aimada qaarkood lahaayeen ijaazadiisu way ansaxaysaa kan baa kaga mudnaanaya oo kaga awleysaanaya uga dhawaanaya xaggii markaasi xadiid walilkhadiibi waa inaan naqli hore jirin unbukani sii adkaynayaa walilkhadiibi khadiib waxa u sugnaaday inuu yidhi ba lam ajid maan helin man facalahu cid samaysa oo maan arag dee culimadii guud ahaanba de waa bal cid iyadu ku dhaqaaqday ficilkan oo wax janiin ama xamli waxu ijaazeeyey maan helin weliba khadiib waxaynu soo maray inuu qabay macduum in wax loo ijaazayn karo ee laakiin wuxuu leeyahi de waa camal ahaan cid samaysay oo kaa hore macduumkii waa kii ay noo soo naqliyeen oo barhkood sameeyey way jireenba ama iyada kan cid samaysayba oo xamli waxu ijaasaysay maan helin baa khadiib yidhi oo inaan naqli jirin hore ayuun bay tani sii xoogeynaysa hadii uu sheekho uu yihi ciraaqi walam ajid filxamla aydan naqla qultu ciraaqi baa le waxaan idhi ra-aytu waxaan arkay bacdahum waa dadkii culimada ahaa bacdigood oo dee waa kuwa uu isagu arkayba waa sheekyadiisii nin kaba mida waana imaam macruufa oo kollay dikrigiisana hore aan usoo aragnay dikrigiisna kutubta kuba badan yahay oo la yidhaaho salaxudiin alcalaa'i kollay laqabkiisaas iyo nusadiisaa kuba shuuroobay abusaciid maayarsa khaliil baba la yidhaah waana nin xaafid ah oo dee kollay reer qoonbarka baytulmaqdisiya nawaaxidaas baad u ahaa dabaqadaasna raggii dee tirsanaa ama dee uguba heer sarreeyey ayuu kaba mid ahaa xifdiga axaadiis iyo dee kutub kala duwan lou kaba mid yahay kitaabkan la yidhaaho dee waxa weeyaan bal markaas jaamicu taxsiil ee axkaamta maraasisha kaba hadlay horena aan dikrigiisa aan filaya inan hore usoo yarqaadnayba kitaabkee iyo kutub kaleo dee madbacaysan oo usul fiqi iyo cilmigan xadiiskiiyo qaleen bal haddaba in taas buu sheegaya wuxuui waana sheekaysii ciraaqi ra-aytu waxaa arkay bacdahum barkood oo qad sa'ala falaysan baa inoo taala inaga fadxulmudiiska sakaawi iyo waxa weeye walow cibaaradooda sharaxu ee aanay tan aad sariix ugu ahayn iyo fadxulbaaqina waa cibaaro lafti ahaan waa misaalay oo kale waxaa laakiin dabcooyinkan matniga ee aad loo badbiye ee utaxaqiiqsan iyada taalay halkan bedelkeed waa ficilkan un ee mashuul loo bineeyo oo la yidhaaho qad su-ila la yidhaaho waana dee macno cad oo iyada haddii sa'alahu la yidhaaho kollay taqdiir badan bay inooga baahanaysaa bal haddaan taa ku socdo qadari qultu waxaan ra-aytu waxaa arkay bacdahum culimadii adigu barhkood oo qad su-ilahu isaga la weydiistay idan uu xamli de waa idankaas ama ijaaso xamli la weydiistay oo su-ila bacdiga la weydiistoo naa- faacilku wuxuu noqonayaa bacdigaas ayaa dee su-aashu ay kuba timi oo waraaq loo soo qadimay magacyo de markaa laga doonayay inuu waxu ijaaseeya ay ku sugnaayeen baa loo soo qadimayo markaasaa la weydiistay damiirka baariskiina markaasee mafcuulkii imaadee mafcuulkii labaad baa noqonaya wuxuu u dhacayaana waa idankaas iyo fasaxid uu dee markaa xamli waxu ijaaseeyo maca abaweyhi waa xamligii inuu waxu ijaaseeyaa la weydiistay oo maca abaweyhi labadiisii aabbo waa abii hooyadiiyo maci ahaa oo waraaqdan loo soo qadimay istidcaagii ijaazada ama dalabkii ijaazada magacyadiibaa waxaa ku jiray laba isqaba oo aabbiyo hooye ahaa waxaa la socday wixii ay markaa ilmo caloosha ugu jiray oo dee haweeneydu ay uur lahayd ayaa kuma jiroo dee magac ma jireen laakiin xamligina waa la socday sheekhina markaa maxaa dhacay faijaaze wixii waraaqdii ku qornaa oo xamligii ka mid ahaa ayuu ijaazeeyo ijaazadii ayuu dee waa ilma ijaaze loo soo gudbiyoo la weydiistay oo magacyo dhowra kulansatay xamlina waa ku jiray ayuu ijaazeeyey markaa taasi waxayba noqonaysaa jawaabo inuu sheekaasi qabo xamli in wax loo ijaazayn karo qowl isaga laga hayaa ma jirto dee waa ficilkaa la arkay waana nin cumdo halkan ku ahaa ayaa la arko in wax loo ijaazayn karo taas baaba waana suurtagal inuu dee maanta kol hadduu aabbihi hooyadii tabac u yahay hadduu keligii yahay anuu wuxu ijaazeeyeene tabacnimadan uu markaa aabbihi hooyadii raacsan yahay sidaa aynu soo marin macduumkii mawjuud lagu cadfayoo kale inuu taas dee waa shay tabac ah yuktafaru fi tabac maa laa yuktafar ee fii kayrihi oo kale waxaan tabacba ahayn ama aan matbuuc ahayn dee adigu markaa wax kala raacsanayn inay dee taasun ahayd uu taa isagaba dhaafay waa suurtagal arrin kalena way jirtaa oo arrinku sariix markaa meeshii kuma aha inuu isagoo dee xamdigan ugu wada ijaazeeyeen walacalla waxa lacalahu waxa laga yabaabo sheekhu ma tasaxa bimacnaa ma tasafaxa weeye inaanu eegin al asmaa magacyadii ijaazada ku waraaqda kuba qornaa fiha fi lijaazati fi waraqati lijaaza waraqadan ijaazada magacyadii kuba sugnayd inaanu eeginba oo aanu ishiisu kuba dhicin xamligan cid waktigii facala uu falay ijaasadan taasna waa lagaba yaabaayo dee sheekii markaa ay noqoto inaan loo tiirin oon la odhan xamliguu ijaasayo dee horeynu u soo maray inaanay shardi ahayn inuu magacyada tiradoodii uu sheekhu babdiyu tiriyo inaanay shardi ahayn inuu magacyadii iska hubsado kolkol kun waraaq kun ay ku qorantahay culimada u gudbin jireen oo uu isaguna ijaazada uun raacin jiro maalin dhawadu waa kii aynu soo marnay inaanay umuurahaasi shardi ahayn isagoon tiradoodii hubsan isagoon magacyadii eegeegin dee inuu waxa weyan iska ijaazayn karo waa kii aynu soo marno inay siiba taa ahaydna waa suurtagalo markaa la yidhaaho sheekhu dee xamdigan ma ogeynba muu hubsanba walow ay dee caadadoodii ahayd nimanka muxadisiinta marka sidaa loogu soo gudbiyo inay horta eegaan ay hubsadaan caadi u ahay taasi waa dee kolley laakiin tadna waa wax dhici kara ayuu leeyahay marka wuxu uhi sheekhu wayanbagii waxa mudan oo habboon albinaau wasanka markaynaan aqliyan waa caadisa inoo taalaa laakiin markay dee bayt noqoto wasan kuma hagaagayo iyadoo ismigan la dhammeeyo uu mamduudkiisaa yahay waxay markaa taasi keenaysaa in la qasriyo hamsada la gooyo daruurada wasanka kutubta kalena guud ahaanba intaan arkay nusqooyinka kale kitaabka ama dee dabacaadka kale ama falxulmudiiska la socota iyo falxulbaaqa iyo dabcada matniga iyo dhammaanna waaska kuma sugnayd bal dee shuraaxdaasna ay sheegaan meesha barro wasni inay timaado sidaa daraaddeed markay bayd ahaan noqoto hamsadani ma jirayso ee waa ziyaado nusqadeena kuma sugana waayo wasankiiba aan kuwa sugnaanin laakiin markay laqba ahaan iyo maqsuudki iyo macniin noqoto wixii loo jeeday ama laftigu su asalkiisu ahaa waa caadi ee sidaa daraaddeedii marka hamsadan markaa kitaabka ama matnigiiyo alfiyada lama socoto wayanbagii waxa habboon oo laftiga dee baydku waxaa wayanbagi albinaa calaa maa dakaruuya wayanbagii waxa habboon albinaau binayn masaladan xagga sixamliga ijaazadiis iyo sixadiis iyo sixa la-aantiisa in lagu saleeyo oo lagu bineeyo calamaa dakaru wixii ay sheegeen fiqiga ay kuba sheegeen iyo kutubta qawaacidu fiqiga oo ah hal yuclamu miyaa la og yahay alxamd xamdigii wax la ogyahay miyaa oo macnaa marka aan dee xamdigan la tacaamulayno ma wax macluuma oon ognahay mucaamaladii baan kula dhaqmaynaa sida kale inu xamdi jiro waan ognahay meeshii inay wax bal imakana kolle macrifadu abay kaba sii badnaatee ma wax macluuma mucaamaladii baan kula dhaqmaynaa mise waxaynaan garanahayn buu mas-uula xukumkii baan siinaynaa wey ma xukma almacluum baan siinaynaa mise waxaan siinaynaa xukma almas-uul taas baa uga jeedaa hal yuclamu alxamdu wa haada in dee lagu bineeyo masaladan ijaazada xamliga masaladan kalen haynee fiqigaba ama qawaacid alfiqiyana kuba sugan kutubta kana dhigaan qawaaciday iskuba khilaafsan yihiin ee ujeedadu khilaaf kalena ay tarjiixeen kolba dhinac la raatax yeelo kale xukm almacluum bay siin kule xukm almashhuul kuwa ay kala juziyaan baa jirta kuwa ay dee yar khilaaf kuba sugan yahay kii la raatax yeelayana way jirtaa suwartaasi haddaba taas in lagu bineeyo horta waa mid geed kalena inuu yahay xamligu wax dee macluumoo lagula dhaqmayo wax macluuma mucaamaladii ama la garanayo mucaamaladii ama xukunkii la siinayo taasna ay keenayso inay ansaxayso in isagii waxa weeye wax loo ijaazeeya markaas haddii xukma macluum la siiyo taas baa adharu ka muuqasho badan waa labadaa suuro ayaa ka muuqasho badan ka daahirsan markaa ka raajaxsan jaanibka kale wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala abiyaadan inoogu sheegay walow ziyaadaadkiisii alif uu la dheeryahayba kitaabkii uu naadiminayo ay tahay balxamligii dee kollayna mid ogaado oo gees waataan ku yar celcelinaya meeshii aad inay tawasuc badan ee culimadii kaba dhacay halkan oo aad iyo tawasuc fara badan oo suurooyin kolkol aan dee waxa weeye bal dee aad u yar dheer iyo ay ijaazadeedii kaba hadleen barkoodna ay sameeyeen dee kuwana haba diideenna taa waynu soo maray arrin kalena waynu ognahay oo kol iskaba da-ay ijaazo wax laysu ijaasaynayeen qiraa'adii sheekha lagu dul aqriya samaaci waxaynu soo maray waktigan uu ruuxu wax xambaarayo ama wax warinayo inaan loo shardiyin bal markaa waxa weeye dee ruuxu inuu gaadho dee bal shuruudii loo shardiyayo raawiga wax laga warinayo oo imika inuu ruuxani ruux baaliga yahay ruux muslima yahay ruux dee saali min alfisq wakhawaarim almurua macaaqalanaya fisq iyo khawaarim almurua waa raawiga marka isaga wax laga warinayo axaadiis baa laga warinaya umuurahaasaa loo ictibaarinoo deedna aynaan oo weliba dabdi iyo wixiina kuba darsaday hadduuba axaadiis iyo aan dee waktiyadan kutubta la warinayo aanay noqon dee bal markaa haddii uu ruuxu sifaatkaa leeyahayna waa taa aynu soo marnay kaa akhbaarta warinaya shuruudda inuu leeyahay haddii kale inaan kitaabki wixiisii la aqbarin taasi waa cinda aladaa laakiin xamligii markay noqoto horaboodnuu soo marray ku gaadhay hadduu dersigii xaadiro oo uu isagu wax maqlo amase dee qiraa'adii uu joogo marka dambe uu islaamo wixii inuu warin karo laga warin karo kii faasiq ahna waaba uga awleysan yahay ilmihii yaraa bal markaa tamyiisun lahaa iyada halkan markay noqoto xan qiraa'e iyo sanaac ximiis la-ani iyada halkan may jirin xuduur baa loo qori jiray laakiin waa ki aynu soo maray shanjir iyo waxyaalaha laguba dabdiye ilmuhu hadduu tamyiis leeyahay taxamulkiisa iyo warintiisu way ansaxaysay laakiin gudashadiisaasi waktigaa ilaa qaan gaadho lagama aqbali jirin deetana kol hadday kuwa kaleba kaa ahaayeen horta markan ijaazada ruuxa wax loo ijaasaynayo dee looma shardiyayo ahliyo markaa inay taa kaleba samaaciyo caadiga habaan ahliyo la shardiyayn marka la xambaarayo wixii laakiin waa marka dambe ee ruuxu isagu wixii warinayo ee uu gudbinayo markaasaa loo baahan yahliyo dee kuwan imaka xamli ahaan haddii la idhaha ilmo yaro iyo taas iyo wax loo ijaazeeya ama macluumkan bal haddii xataa la idhaha way ansaxayaan waa ijaazada hore uun iye beriga dambe mar uu weynaaday aql caqliga sayqaan gaadhay uu dee dhowrsoon yahayna ayaa bal markaas oo ruuxa muslimkee dhowrsoonna yahay ayaa dee haddii uu ijaazadaas isagoon riwaayo kale lahayn kitaabka samaac aanu lahayn qiraa aanu lahayn ijaazo khaasa aan bal ama ijaazadii dee khaasatan qiimaha lahaydna aanu lahayne ijaazada noocaasa leh bal haddii la yidhaha way ansaxaysaa markaa waxbuu ku warin karaa can fulan buu odhan karaa weeye intaas maaha imaka taa saa daraaddeed umuurahan ay baxsayayaan dee waktiga inay xaalo adam maaha ahliye markaa ruuxaan ehelba u ahayn in wax laga qaato suu kaba cabiray alibnu ligayri ahlin lilahli canhu wey waa kuwaan ahel u ahayn ado weeye inuu wax gudbiyo ahliye ada aanay jirin ayaa hadday dee bal wax loo ijaasaynayo saa taxamulkiiba u ansaxayay ayay umuurahan u ansaxayeen oo umuuro taxamulkiina dee ijaazadiiba kasii waasacsan oo samaac iyo qiraa'adii oo umuurahani ay yimaadeen waxda culimadu ay basatay maaha intooda badanna waxay diidayaan laakiin markood baa laba yimi bal markaa waxa ay tahay ee xamligii waaba marxalo dhexay noqon kartaayoo macduumkii udhexeeya iyo ciddii jirtay waayo waa isaga naftiisa maraaxil yeelan inuu yahay intaan weli naftii lagu afuufin iyo inuu yahay bacda nafsi ruux oo kale oo dee isaguna laba marxalo kale yarla uu noqonayo oo mid xaggii mawjuudnimo iyo inuu wax iska macluuma noqdo uuga dhowaanayo kii kale taas baabay tahay bal xamligii haddaba macduumkii waa ka awlaysan yahay bal wuxuu leeyahay horta naqli culimadiia iyagoo macduumka ka hadlay oynu soo aragnay abuyacla alfara iyo ibnu camruus iyo khadiib albaqdaad iyo raggaas iyo kuwo ka horeeyeystaa inay ijaaze ahaan ay lala yimaadeen si ibnu abi daa-uud iyo bal ayaanay haddana xamligii cidi ka hadlin raggaa hore labadii dhinacba ujeedadu uu ansaxaya iyama ansaxaya midna horta naqli ma jiro wax naqliga hore ma jiro ka midna waa kan le isagoo qaba wax kasii adag oo aan macduum in wax loo ijaazayn karo risaaladana waa leeyahay makta alijaazati almadkuuri walmacduum oo taa uu qabo saa dee ayaclawiya uu kala soo noqonaya ibnu camruus ayaanu halkan cid muu arag masalada ka hadashay ama samaysayba laakiin muxuu leeyahay ciraaqi wuxuu usoo joogay xaafidkaa salaaxudiin alcalaa-i la yidhaaho oo loo soo gudbiyey waraaq dad ay ku qoran yihiin lagama doonayo dadkaa waraaqdaa ku qoran inuu wuxuu ijaaseeyo xamlina waa ku jiray inuu ijaazadii qoray mid weeyaano waxaa suurtagala inay shardi may ahayn magacyada saynu sooba marro oo maalin dhaweyd ama cashar dacasharadan imkaan soo hayn aan kuba soo marray inuu bal markaa tasarruf iyo ilmarin ku sameeyo isha mariyo magacyadii taasi shardi may ahayn waakiinu soo lahaa watanbaqi sixatu in jamaalahum min gayri cadin wa tasafuxin lahum baynu soo maraye inaan tasarruf xaggiisa ka dhicinoo sheekhu xamdiganba ogeyn oo markaa aan la odhan oon sheekii loo tiirin oon la odhan waxbuu ijaasay taasi waa suurtagal in bal markaa isagu mar kolba aabihii hooyadii meesha ay ku qoran yihiin iyagii tabac ahaan uusan u yeela haddii keligii yahayna aanu yeeleenna iyadna waa ixtimaal waxa weeye dee inuu isagu bal waxa weeyaan dee qaalkiisa xamligana ijaaza inay isaga ansaxaysaana bal markaa masaladii sariix maaha ma cabo imika lama odhanayo dee imika khaliil ama salaaxudiin alcalaa-i ayaa xamli dee u ijaazeeyo ixtimaalaadkan baa ku imanayo umuurataasa siduu sheekuba dhigtay laakiin wuxuu usoo joogay isagoo ijaazada barhkood aba yidhi ninka su-aasha lahaa waaba isaga ciraaqi waxaana bal markaa uu doonayey inankiisii xaafidka ahaa ee weliyudiin abuzurca waa barkood say dee hawaamista qaar lagu arkay dee ahaan markaa kitaabkiisan hawaamishiisa qaarkood oo abuzurca ayuu u doonayey ijaazadan ee laakiin taas sakhawi oo kaliya waxay idhaahaan xaafid alcalaa-i mid koob iyo lixdankii hijrada waa toddoba boqol iyo koob iyo lixdankii baa dhimashadiisu ahayd abuzurcana sano dabadeed buu dhashay oo markaa sanad dhan baaba udhaxaysay ama in ka badanoo haddaan la odhan in badan oo intii caadiga ahayd ka badan buu uur ku jiray waxaad moodaaba fatradaa dee intaan uur gelin basheeku inuu dhintayoo bal markaa waa qowl barkoodna ay yidhaaheen waaba isaga eh laakiin taas dee saxaawiya taasay adigu jawaabtoodu ahayd calaa kulli xaalin waa usoo joogay isagiina waa u ijaaseeyey sheekhi marka taas waxaa la odhan karaa walow dee nin kale oo isagana muxadis ahay oo waktiga ah ay kasoo naqliyeen sharaxana inoogaba sugan inuu taasoo muxadis ahay sasiqaa inuu suuradaa diido uu ku qayday wixii magaca leh ee waraaqda ku qoran ayaan u ijaaseeyo markaa dee xamligii waa meesha uu kaba baxaya haddana ninkan ha kasii xiftiya isaan badnaayo haddii isaga inuu tan oga ay meeshii caddaato ama ay sugnaato waxay noqon lahayd isagoo qabaa ijaaza lilxamd waa taa masalada uu sheegay markii dambe muxuu inoo dhigtayba baytka ugu dambeeya waxaa fiican masalada in lagu saleeyo had iyo goorna masaa-ishan aan hayno ijaazadii waxaa masaa-il waktigii waa si ay hayd in halkan lagu saleeyo bal arrin kale oo fiqiga iyo qawaacid alfiqiya macruufka oo waa xamliga maxaa xukunkiisu yahay ma wax laga dhigayaa macluum ah oo ujeedadu maaha wax kale waxaan siinaynaa waxaan ognahay xukumkii uu lahaay oo isagaan kala mid dhigayna mise waxaan siinaynaa waxaynaan garanayn xukunkii taas waa dee arrin baadinba ah marka la eego masaa-ishaasi furuuc bay yeelanaysaa kala duduwane furuucdaa kolba kol ay raajix yeeleen xukm almacluum baa jira kolay xukm almajhuul raajix yeeleen baa jira markaa tarjiixeedna waa iskhilaafsan yahay marka haddii la yidhaha masaladii laba qowl bay lahayd xukm almajhuul baa la siinayaa dee macduumkin buu lamid noqon oo markaa qowlkii macduumka unoda haddii aan la odhan ijaaza lilmacduum way ansaxaysaa ma ansaxaysa weye haddii la yidhaha xukm almacluum baan siinaynaa markaa waa inay ansaxayso oo waxaa jirta surooyin markaa la jasmiyey maalan waqfi oo kale ama wasiyo xamli hadduu ruux dee dhimanayaa xoolihiisii wax kamida xamli u dardaarmo suuradaa waxay jasmiyeen xukman macluum in la siinayo wasiyadu ay ansaxayso haddii dee bal markaa waxa xamli ah in lagu waqfo uu ruux wax ku waqfuda waxaasaas xamligaa haweeneyda caloosheeda ku sugan ku waqfiyey suuradaasna waxay jasmiyeen in xukma almacluum la siinayo oo bal markaa waxa weeye taas oo kale ay ansaxayso markay noqoto bal dee dad ma noqona dadna iyada waktigoodi suurtagal bayba addoomi iyo wixii baaba jiray balkaasay ku miisaaninayeen innagana xayawaankeen haddaan ku miisaalina dhib ma lahayn markay noqoto iib oo kale haddii la yidhaha xamligaasaad iibinaya kaa iibinaya meelku lama iibinayo bal waktigoodi addooma ay jireeno dee iyadii lama iibinayo xamligaasaan iibinaya oo kale suuradaa waxay jasiyeen xukma almajhuul in la siinayo oonu iibkaasi ansaxayn oo xukma almajhuul baa la siin surooyin kalaa jira oo tarjiixoodu iskhilaafay midkan raajix haliyo midkan raajix yeelaba kallayna barkiina way soogeenba kitaabkii aan halkan laba goor iyo baaban dee waxaan filayaa darsigaa subaxnimo unaan ku akrinay oo alfaraa'id albahiya ama sharaxiisu ahaa dee cunwaankii macruufka alaqmar almudiya ee qawaacidda fiqiga ahayd dee wuxuu kaba mid ahaa waa baabka dambe qawaaciddii dee culimadu tarjiixeedu iskhilaafsay bal markaa taas buu saddex baydiya baaba kuba sugnaayo wاlxamlu hal nucdiihi xukma ma culim aw xukma ma yujaadu fiihi khulfun khulfun rusim markaasu ai wamanhaju tarjiixi fi lfuruuci qad shaca اkhtilaafuhum ladayhim wastamad markaasu yihi wاljasmu qad jaءa bikuli minhuma fii suwarin faxfad lima qad rusima waa masigii yaraa ama sharxiisna aqmaarka ayaa halkan barkin way soogeen de adugu kollay dee aan ku soo aan dhiganay taas baaday kuba sugmaydo waa masalo dee kaa baxsigeedu waana halka laga baxsiya isaga iyo ashbahu nadaayirka suyuudi iyo kutubtan kale dee iyaduna bal markaa ama ashbahu nadaayir hala yidhaha ama qawaacid alfiqiya markay qawaacidda mukhtalafu fihiga ay kaba hadlayaan kuwoodaan qawaacidda waaweyn un kugo ku gaabsan iyo fiqiga caadiga masaa'il kala duwan ay geesiyaalo kala duwan kala jasmiyeen markay masaa-ilkaasi timaado iyadoo kutubtii fiqigeen khaasatan fiqaha waasaca intaba waa masale kuma timaado bal wuxuu leeyahay sheekhu markaa masalada ha lagu saleeyo haddii la raasix yeelay in xukma almacluum la siinayo imaka eg maha waxa xukma almacluum ay kaba dhigan tahay wax aynu ognahay ayaan kula dhaqmayna xukunkiisii siinayna ka kalena waxaynuan garanahayn oo mas-uula bal markaa de waxay noqonaysaa in la yidhaha ijaazadiisiina waa macluum ah waa taa wakti wax lagu waqfiyayo ama wasiyada ay ansaxdeen kana ha ansaxdo haddii la yidhaha mayid waa jaanibka kale xukm almas-uul baan siinayna marka ijaazadiisi inaanay ansixin bay noqon waxaanay raajix yeelaya halkan ciraaqe ee xukm almacluum in la siiyo bal intan weeye abyaadon waan aragnaad cilmiga wuxuu nala gelaya fiqibuu nala gelaya masalax baan joognaa umuuro kale had iyo goor culumta way isku wada xiran tahay ee muskilada way imaka halkan oo kale cala maa dakaru hal yuclamu alxamlu haddaynan masalada asalkeedii uba laadmin xaq waxaas umuurahan looga jeedayo waxyaalahan sida loogu binaynaya inooma caddaanaysa bay nooma muuqanayso dee fahamkan halka fahmirey baa inaga xidhan ba inan bal meeshii kale ee umuurahan ay kaga hadleen aan dib ugu laabano dee ama ugaba laabataan arintaa weeye oo wuxu uhi sheekhu walam ajid maan helin fi lxamli fi ijaazati alxamli xamli uu ijaazayntii wax loo ijaazeeyo aydan sa aan dee kaafirkaba aanin ugu helin naqli naqlan halkan wax manquula oo culimada xaggoodii ay dee ka hadleen oo mansuusa maan helin qultu waxaan idhi ciraaqi baan may wahuwa isaguna bal haddaba wahuwana maxaan odhanayna waa jawaazu ijaazati alxamd xamli in wax loo ijaazeeyo banaanida ay banaan tahay awlaa mid ka mudan weeyo kaba dhow min almacduumi min jawaazi ijaazati min jawaazi ijaazati almacduum wax macduuma in wax loo ijaazeeyo banaanida ay banaanayday barkood kuba tagaan sida khadiib iyo tan baa uga dhow oo haddii macduumba wax loo ijaazayn karo ee min baabi awlaa xamlina waxbaa loo ijaazayn karaa ficlan ficil ahaan tanaa kaba dhow walilkhadiibi wuxuu sii adkaynaya u naqli hore inaanu jirin bay tani sii adkayn u tahay oo haddii uu leeyahay ciraaqi lam ajid fi lxamli aydan naqlan maaha xataa khadiib oo arrintan dee imaam halkan ku ahaa in waxa weeyaan ama ruux cumdo aada u sarreeya oo culimada iyo ictimaadsadeen isaga buxuurtiisii lookan iyo cilmiga cilmiganba isba muu arag cid culimadii kamid a xataa samayn samaysayna wuxuu ijaazaysanaa yaanay kaba hadlinba xukum ahaanin oo walilkhabiiri khabiir waxa u sugnaaday lam ajid maan helin man facalahu waa dee wax sameeyey oo culimadii kamida ijaaso xabli wax loo ijaaseeyo qultu waxaan idhi ciraaqi baa leh ra-aytu waxaan arkay bacdahum barhkood ayaan arkay oo qad sa'alahu haddaan balsideeda ku dayno qad sa'alahu daalibun weeye bacdigaasoo uu weydiistay ku daalibi alijaazata ijaazo lilxamdi wey inuu u ijaaseeyo xamdi maca abaweye aabihii maci ahaa oo sidaasaan idhaahno faacilkii markaa dee aan dacaadi iskagaba dhigno faacilkiina aan iskaba qadarano bamirka baariskiina u bacdiguu laabmo waxaan arkay bacdigoodoo qad sa'alahu weydiistay markaa alibna lilxamdi ee waa shaksi kale ama daalib oo maca abaweye xamdigaasoo maca abaweye aabihii maci ahaa faajaaza haddii aan bal eegno nusqadaas waxa weeyaan aan sheegayo oo kollay aan qowl kalena isagoo ilaa kitaabka dabcadaas matnigaas ilaa dee nusqooyinkii jiray khaasatan fi lcaalam intoodii badnayd wax loo laabmay ahayd markii dee la dabdinayo ama ciddiisa xaqaysistay wis labaadba oo dee suciilahu ay dhisheen mooye kamay hadino haddii nusqooyinku iskhilaafaan inta badan way sooba dhiganayseen way soo dhiganayeen qad su-ilahu iyadoo la weydiiyey bacdigaas su-ila waahu idan uu xamdi u ijaaseeye alina lilxamdi maca abaweyhi aabihii maci isagoo ah xamdigaas fa ajaaza markaa sheekayna ijaazadiibuu ku xariiqay waraaqdii oo waa ijaaseeyey walacalla waa halkan ixtimaalada meesha jira waxa lagaba yaabaa sheekhu mastafaxa macnaa istafaxa macna waa macnaa tasafaxa waxa weeyaan inaanu eegin oonu hubsan alonu eegi way macna nadar alasmaa magacyada fiiha fii waraqati istidcaa waraqadan istidcaaha kuba sugnay id waqtigii facala uu falay ijaazada wayambagii waxa haboon albinaa albinaa ilbinaau binayn lagu bineeyo masaladan oo lagu saleeyo calaa maa dakaruu wixii ay sheegeen oo ah hal yuclamu miyaa la ogyahay alxamlu xamligiio sharaxba intaa uu inooga cadayna miyaa lagula dhaqmayaa lagula mucaamaloonayaa mucaamalata almacluum waa dee taas mise lagula maamlaade oo waxaa lagula mucaamaloonaya waxaan la garanayn mucaamaladii se umuurahana waa taan soo sheegnay tarjiixaadku inay iskhilaafaan oo bal matalan hadduu yidhaahoo kale dee waxaan kaa iibiyey daabada ilaa xamlaha oo kale xamligii maanta waxaa laga dhigaya wax mas-uula si aan soo sheegnayo xataa daabada beeceedi ma ansaxayo ama neefka beeciisi maba ansaxayo waayo haddii dee wax macluuma wax mas-uula laga soo reebo isagina mas-uul buu kaba dhigaa mas-uul buu kaba dhigaayo markaa ma ansaxayso bal hal yuclamu alxamlu wahaada labada suuraba u celiyo kan oo ah in horta lagu bineeyo masaladan masalada in waxa weeyaan xamliga waxa laga yeelayo lagula dhaqmayo ama la siinayo welibana iyo inuu yahayba jaanibkani raajixiyay in wax macluuma xukumkii la siiyo oo hadhowtaasi ay nooga dhalanayso xamliga ijaazadiisa inay ansaxayso ayaa adharu masalada muuqasho badan ama daahira kalaasi waan aabiyaadee waan dhamaysanay lafti kollay laga yaabaa nusqooyinka xataa barkood inay dhaceenba ee kelimadii laakiin khadaunban xataa anigu nusqooyinka kale aanu arkaa dee marka sadarka afraad xagga hoosaa ka tirisaan waxa aynu kuba sugnaayn bal lama lama lamirsana fi ijaasa fakataba waa sheekh buu sheegayay isagu kale oo ka dunaayo oo ijaazadii kaga ixtilaasay xamlii waxaas inay soo galaan oo ijaasaa lasoo weydiiyey markaasaa deeta wuxuu qoray isagu ajadtu lilmusamiina fiih halkaasaa maxaa dhacay bal cama lam yusama fi lijaaza waa sadarka afraadu wain kaana mawjuuda fakataba ajadtu lilmuslimiina inoo taala laakiin sawaabku waa in la yidhaha lilmusamayna fiihi wey cidda la magacaabee magacle meesha kuba qoran ayaan waxu ijaaseeyey siduu meeshuu kaga ixtiraasayaa waa dee wixii aan markaa ama mas-uulin magaciisa la sheegin markaa xamligina waa soo gelaya ina magacuu leeyo la sheegaya maba jirtee bal markaa ninkii sidaa sameeyana waa kane laakiin ninkaa hore ayaa ka idqaan badan buu leeya calaay uu sawre inooga soo noqlay marka halkaasi waa ajasu lilmusamayna fiihi waa ciddii kolba waraqadan fiihi fi istidcaa wey fiihina waa istidcaah magaca dee loogu soo gudbiye magacyadu kuba qornaayeen wixii magacaaban ee kuba sugan ayaan ijaazay wathaminu libnu bima sayaxmilu ashaykhu wاصaxiixu ana nubdilu wuxu uhi wathaaminu ka sideedaad ama waa noocii sideedaad alibnu idan weeye iyo ijaazo bimaa wax uu ijaaseeyo ama uu cid u idmo sayaxmilhu uu xambaari doono asheekhu sheekhu wuxuu warin doono inuu sii ijaaseeyaba wasaxiixu qowlka saxiixii anna inagu nubdiluhu kaa waan burinaynaayo de waxaanu isagii inuun weli riwaayaba u lahayn inuu xambaariyo in kale ilaahay inuu og yahay bal markaasaas isagina ma sii gudbin karo ma sii ijaasayn karo waanu burinaynaa wa bacdu casriyi ciyaadin imaamka qaadi ciyaad waxa weeye dadkii la waqtigahaa barhkood bedelahu ijaaso caynkaasa ayuu bixiyey oo uu cid siiyeyba wey wabnu mugiifin isaguna imaam macruufo weeyo xaggaasna andalus magaaladii qurduba waa khadiibka dee saaxiba salaad iyo khadiibkeedii muftigeedii bal waktigaa qaadi ljamaaca oo iyaga tacbiirkii kaba cabiri jireen ninka qaadi lqudaata xagga kuwa kale kaba odhanayeen bay qaadi ljamaaca odhanayeen ayuu ahaa nin faqiiha oo caalima ayuu ahaa waa nin horeo mutaqadima oo yunus ibnu muqiis leera kule axlaarka muqiiskana adigu dee magacya uga dhexeeyaan ninkaa ina muqiis lam yujib muud ajiibinoo man sa'alahu ku noocaa weydiistay inuu waxa u maka jira ilaa waktigaa taariikhda ijaazada iyo waxa uu warin doonaba uu wada ijaaseeyo weydiistay muu ka yeelin oo umu ajiibin taasba wey wain yaqul hadduu yidhaaho haddaba isagu bal haddaba suurada waa suuro kalaadi aan labada masale si ay noogu kala baxaan labadan bayd waxa uu sheekhu inoogu sheegayaa nooc kalo aan waa ijaaseeye hadday noqoto oo dee toddobay noo noqon doontaa beli wax lagu ijaaseeye ma sii ijaaseyn kartaa toddobay nooguma iman doontaaye bal umuuraha weli aanu taxamulin hadduu sii ijaaseeyo ayay masaladani tahayoo markaa wuxuu leeyahay weli horta maba xambaarin waa isagu berigu uu isagu laakiin riwaayo wesha iminka waa ijaazaynaya inkan mujaazulahuguna sheekhani marka dambe u wariyo dib uu warin doonaaye marka uu wariyo dabadeed ayuu ka warin doonaa horta inta horada inay kama warinayeen bal suuradaas oo kale weeyaanoo qaadiciyad baa wuxuu kitaabkiisa ilmac ku yidhi sida inooguma sogman ilmacna horean uga soo yar hadalay waxa weeye culimadii mashaaikhdii cid waxaa ka hadashay maan arag ee laakiin wuxuu sheegay waa kan wabacdu casriyi ciyaad leh inuu qolooyin arkay dee uu bal markaas la weydiiyey ama tan oo kale bixiyey ijaazo caynkaasa bixiyey taas buu arkay oo saa buu samaynayey laakiin bacdigii waa isaga uu ibhaamiyey uun laakiin wuxuu raaciyeyba oo taas waa halkan wabnu muqiisna matniga inoo taala nin abi marwan laydhaha cabdimalik ibnu ziyaatillahi ayaa wuxuu ihi qaadiga qurduba abilwaliid yunus ibnu muqiis baan la joogay waana nin caalim ahaa oo dee caalimna ahaa markaasaa insaan u yimi oo wuxuu weydiistay inuu ijaazeeya halkaasna eegta saa u saxataan waa sadarka sanaad marka aynu sharaxan yar la tiriyaba ama sadarka lixaad faja'ahu insaanu fasa'alahu lijaazata lahu ljamiica cibaarada waa aragtaa tartiibkiinaan u caadi ahayn fasa'alahu lijaazata lahu ljamiica waxaa de ay tahay saa xataa fasmuqisiya kuba sugan fasa'alahu lijaazata intaas soojiyo bijamiici maa rawaahu ilaa taariikhiha oo halkan almahe waa bi keliya bijamiica la ydhaaho oo fasa'alahu alijaazata lahu alijaazata lahu halka aljamiica ay taallaa bijamiici maa rawaahu waa ba keliya un al maaha marka waxay noqonaysaa wuxuu ninkaasi intuu u yimi abulwaliid markaas yunus ibnu muqiis ayuu wuxuu weydiistay wax alla wixii uu wariyey ee uu riwaayo u lahaa ilaa taariikhana waxay ka dhigan tahay waa taariikhta ijaazadu waa maalinta ay joogaan inba ijaazadu ay fuli doonto haddii bal wax loo ijaaseeyo ilaa maanta weeye ilaa taariikhtan ijaazada wixii aad riwaayo u lahayd in ijaazee iyo wamaa yarwihi bacd isagaaba ka dalbayo waxaad warin doontona imika isii ijaazee iminka ma warin waa waxaad warin doontona ha i ijaazee sheekuu iska diiday marka ninkii baa carooday oo nin kaleo yunus baa deeta wuxuu eegay ninkan abi marwan ee qisada kaba soo naqalnayay xaggiisi oo bal isagoo dee ama ninkan laba yaaban ama deeta ninkii baa yidhi waa talaamadiisii aanu kaba midha ninkii buu ku yidhi yaa haada yucdika maa lam yaakud hada muxaalun warba waxaanu weli qaadan oon isaguma helin ayuu ku siinaya waa shay aan surta yarahayn buudo yunusna wuxuu ihi taasi waa jawaabtaydii bal markaa taas bay culimadu saxiix yeeleen oo waxaan xambaari doonaan kuu sii ijaaseeyey inuu xambaariyo in kale war looma hayo siay noqon doonto war loomaba hayo waxayna waxaanu imakaynay haddii aan idhaahno ijaazadu waa ikhbaar duuduuban oo halkan kitaabkeenu kasta aan isaga sheegay inaan isugu waramayno ama xadiiskaad aqriyaysa ikhbaar tafsiilla uu ahaa wixii isku jira ayaa ruuxii ugu waramaya uu leeyahy kitaab sidaas ba ama waxa igaba weri waa ikhbaar adigu jumlo ahunbay dee markaa waxaanu khabarba u hayn aan isagiiba loogu waramin aanu taxamulin kuma sii warami karo weeye kuma sii warami karo marka nooca ijaazadaasi waa ijaazo aan ansaxahayn kuwa iyagu baneeye ama bixiyeyna waa iyadu taasi dee qowlkooda culimadu maya ictibaarin marka wuxuu yihi waa intaa weeye labada bey wasaaminu ka sideedaad alibnu idan weeye macnaa idanka halkani waa banayn iyo ijaazo la ijaaseeyo bimaa wax sayaxmiluhu uu xambaari doono asheeku sheekh uu xambaari doono wasaxiixu qowlka saxiixiina ana inagu nubdiluhu ka inaynu gurigayna weeye taasi waa ijaazo baadilah wax kasoo qaad ma laha wabacdu casriyi ciyaadin qaadiciya dadkii la waktiga ahaa barhkoodna badalahu waa bixiye macnaa badalahu muxuu ga wadaa waa daa man sa'alahu ibna kadalika maa sa'alah ciddii bal waxa weeyaan weydiisatay ijaazo noocaasa ayuu wuxuugu ijaaseeye waa ijaazo noocaan ahayd weydiisatay ayaa bacdigaas wuxuugu ijaaseeyo isbay ku tawjiihiyeenna riwaayada shardigeedu inta badan waxaa la fiiriyaa marka dambe uu ruuxu gudan doono ayuun baaba la fiiriyaa haddaba bacd aladaa hadday u sugnaato sheekiisii inuu dib u wariyey intuu u ijaaseeyey dib u dabadeed u wariyey waa ku warin karaa umaga tawsiihoodu yahay bal culimadu waa taa laakiin uu leeyahay wasaxiixana nubdilu wabnu mugiisin ina mugiisna qaadigaas qaadi jamaaca lam yujib muuji ajiibinoo man sa'alahu ninkii nooc sidaasa weydiisay ee weydiisay inuu ijaaseeyo ilaa waktigaa ma ilaa maanta wixii uu taxamulay ama maalinta ijaazada weydiisanayay iyo waxa uu taxamuli doono uu iska diido taas kamuu yeelin waa suura inoo dhamaatay taasi waa masale laakiin masale labaad weeyo walow halkan un ay dee shabahaysa ay iska ka duwan tahay wain yaqul hadduu idhaha sheeku markuu wax ijaazaynayo ajaztuhu waan u ijaazeeyey maa wixii saxa sugnaada lahu isaga agtiisa ama isaga u sugnaada aw amase sayasixu sugnaanaya ee ansaxaya ee u sugnaanaya de macnaa agtiisa kuma sugnaan bal anigu waxa weeyaan dee riwaayadiidi iyo waxaan warinayay ah fa saxiixun taasi qowl saxiixa weeye waa ijaazo saxiixa ah oo camilahu waxa sameeyey addaara qudni addaara qudniyo markaan wasanka adarayno dee yaada maa xarakaynayne daara qudni ayaa sameeyey iyo wasiwaa cid aan isagaba ahayn daara qudni ahayn baa sameeyey marka aw xadaha sawaaun haddaba jamaca bayna laftayn labadaa laftiya maa saxa lahu aw sayasixu ama ha sharciyo oo ha isu geeyo ha israaciyo aw xadafa gooya oo ha gooyo yasixu kelimada yasixu ha ku gaabsado in ajabtuhu maa saxa lahu ama cindahu agtiisa waxaa ku sugnaaday inta ha kuba gaabsadee jaaza waa banaanya alkullu guud ahaanba dee waa suuradani way banaantay xaysu meel oo maadu waa iska zaa'idee carafa uu ogaado waxaan sheekiisu inuu wariyey ijaazada horteed ama markaa markan uu ogaaday intii dee waktigaa ijaazadii haba noqoto ama ha noqoto ijaazada dabadeed inuu ka war helay taa haba noqotee masaladan iyo tii hore waa dee gees way iskaba dhowyiin oo waa laisku qaldami karaa laakiin waa laba masaley kala yihin masaladani waxa ay tahay hadday dhacdo oo dee waxa weeyaan ay kaba dhacdo shaksigii sheekhi ay kaba dhacdo inuu raawidiisii ama cid uu ijaaseeye oo tiina ijaasadiisa laftigeeduna uu ahaa waxaan u ijaaseeyey waxa saxiix noqday afkiisa saxiix ku noqda ama ku noqdayba dee maa saxa lahu waxa u sugnaaday weye amase u sugnaan doono oo dee adigu aan wariyey ayaan u ijaaseeyey suuradaas iyadu waa suura saxiixa tan imaka aan haynana wixii uu taxamuli doonana ma shabahayso oo macnuu markaa waxa weeyaanuun hadduu cibaaradaa kaba cabiray ijaazo saxiixa ah weeye saaraqudi iyo kayrkiina way sameeyeen shaksigiina waxaa u bannaan markaasaa loogu ijaaseeyey wixii uu ogaado sheekiisu inuu riwaayo u leeyahay laakiin ijaazadii intii aan u ijaasayn horteed uu maqlay ama markaa ogaanshahaas iyo sugnaanshaha u sugnaaday ha noqoto waktigaa ijaazada wuxuu ogaa oo uu garanayo sheekhu kutubta caynkaasan riwaayana u leeyahay ama intii ijaazadu ay soo fushay dabadeed ha ogaado sheekhu inuu kutubta caynkaasa riwaaye uu leeyahay kol haddii sheekhu qablal ijaazo taxamulay way u bannaan tahay oo suuradan iyo suuradii hore waxay ku kala duwan yihiin tani wuxuu leeyahay wixii adiga agtaada ku sugnaada ama sugnaan doonaan ku ijaazeeye maha waxaan anigu warin doonaan ku ijaazeeye oo macne waxa weeyaan sheekh riwaayaad badan baa buu leeyahay ninkan daalibka u yimi kutubta qaar waa og yahay inuu sheekhu weriyo waa og yahay laakiin waxaa dhici karta dee kitaabkii ama fihrase uu leeyahay oo kutubtiisii uu riwaayada u lahaa iyo ajzaadi ay ku wada qorantay inuu arag ah ama dee qaaliban ba culimada qaarna way lahayn intooda badanna mabay lahayne waxaan kuwa aan ogeyn baa waktigaa jira markaa sheekhu hadduu daa wixii isaga agtiisa saxiix ku noqday inaan anigu wariyey ama imaka yaanu saxiix ku noqonin hadda dee dib agtiisa ugu sugnaaday dib u ogaaday inaan anigu riwaayo u leeyahay baan ka wariyey wuxuun bay tay inuu hubsado kitaabkan maanta uu doonaya sheekha inuu ka wariye u sugnaaday waktigay ijaazadii usoo fushay dabadeed inaanu taxamulin sheekhu ee wuxuu taxamulay ahayd oo macnaa shardi maaha markan uu ruuxa laleeyahy waxaa kutubtii waxaan masmuucaadkaygii baan ku ijaazeeyey inuu masmuucaadkiisi markaa wada garanayo wixii uu garanaya ee uu ogaa inuu riwaayo u leeyahy nimaa saxday ku dhici wixii uu dib u ogaaday xataa bacda wafaadka sheekh hama ogaado laakiin arrintuun ay ahayd sheekhu inuu taxamulay ijaazada horteed ijaazada horteed uu riwaayo u lahaa dee raawiga ayay ka qarsoonay taasi intii ijaazada soo fushay dabadeedna waa ogaaday kitaab fulan sheekhu inuu sanaac u leeyahay ama qiraaa ama adigu riwaayo u leeyahay riwaayadiisaasna sheekha intii ijaazadan way ka horreyso hore ayuu u wariyey markaa cibaaradani waa cibaaro saxiixa iska noqon wixii agtiisa ku sugnaado isaga ka sugnaado agtiisa ku sugnaado ogaado sheekiisa inuu dee riwaayadiisii ay tahayna welibana qabla ijaaza ay ahayna ama markii cinda ijaaza ha ogaado ama bacda ijaaza ha ogaade waa kaga warin karaa marka suuradan hadduu maa saxa yidhaaha iyo hadduu maa saxa wamaa sayusixu lahu istila waa isla mid un sababtan waxa weeye dee waxaa la eegayaa un ajadtuhu maa saxa lahu waxaan u ijaazeeyey wixii isaga agtiisa ku sugnaaday inaan warinayo maaha wixii imaka maanta ku sugan xataa tii maadigahay beri dambe oo ijaazadii dabadeed hadday agtiisa waxaana ku sugnaato cindaladaan markii uu cid kale usii gudbinayey ee ada uu yimi agtiisa ay ku sugnaato sheekhan riwaayadiisi shardima ay tahay un riwaayadaasi inay qablalijaazo sheekha taxamulkiisa hore uu ahaa way ansaxaysaayo labada xale way badnaayeen oo daaraqun iyo keyrkiina way sameeyeenba oo bal markaa taas bay tahay intan wain yaquul hadduu markaa labada farqiga udhexeeyaa waxay ahayd suurada hore waxaanu sheeku weli weli ayuu usii ijaazaynayey tanna waxa weeyaan waa wuxuu wariyey laakiin waxay dhici karta waxna daalibki waa ogyay markaas waxna war uma hayo sheeku inuu wariyo dee dalabkiisii oo dhan iyo wixii wada aqristay sheeku afkii ugama wada sheegin bal markaas deeta waxa weeyaan mar dambe oo ijaazadii dabadeed ayuu ogaanayaa inuu sheekhu kitaabkana riwaayo uu lahaa laakiin riwaayadaa sheekhu uu leeyahay maaha wax usoo cusboonaaday oo ijaazadii dabadeed uu taxamulay maaha waa wax ijaazadii ka horreeye laakiin isagun baaban ogeyn taas bay masalada noqonaysaa labada farqi asaa udhexeeyo taasna ay saxiix ku ay ka dambe saxiix ku tahy horena aanay saxiix ku ahaynba wain yaqul hadduu yidhaaho ajaltuhu ama ajaltu lahu de way noo dambaysaa taasi waan u ijaaseeye maa wixii saxa sugnaada lahu isaga uma sugnaada ee waxa weeyaan saxa lahu de macnaa waa cindahu agtiisa ku sugnaada maxay annahu min masmuucaati wey inuu wixii aan riwaayo u lahaa kamid yahay agtiisa uguma sugnaada aw amase sayasixu sugnaan doona ee ansixi doona ujeedada imaka maba oga ee laakiin imaka dabadeed ayaa u sugnaanaysaa oo agtiisa saxiixuu ku noqon inaan waxaan riwaayo anigu u leeyahay laakiin qabla nijaaso ahayd wasaxiixunkaasi isagu mid saxiixa weeye oo isagu markaakaasi saxiix weeye aniga waxa sameeyeyna adaraquniyu daraquni baa kaa sameeyey iyo wasiwaahu cid aan daaraquni ahayn aw xadasa hadalkii horaan ku xidhanaynaaye sawaaun jamaca baynamaa saxa lahu aw sayasixu ama ha isu geeyo oo ha israaciyo labadaa laftii maa saxa iyo sayasixu ha israaciyo aw xadasa amase ha gooyo oo yasixu lafdiga yasixu ha gooyo oo ha ku gaabsado ajaztuhu ama ajaztu lahu maa saxa cindah intaa ha kuba gaabsadee jaaza waa bannaan yahay alkullu dhammaan macnaa wixii uu ruuxu ogaa markii ijaazada inuu sheekhu riwaayo masmuucaadkiisi uu ka mid yahay iyo bacda ijaazo wuxuu ogaado laakiin sheekha riwaayadiisuma ahayd qabalalijaasa labada xaalaba way u banaan tahay cinda aladaa xaysu meel oo ama xaysu maa caraf xaysu carafu markuu ogaado waxaan sheekha masmuuciisii riwaayadiisii ama samaaciisii inuu yahay waa ogyahay xaysu maad waa iska faa'ida xaysu caraf wataasicu libnu bimaa ujiisa bishaqihi faqiila lan yajuusa warudda wey wataasic waa kii inoogu dambeeyey kii sagaalaad alibnu fasixid weeye iyo ijaazu bimaa wax uu ruuxu ijaaseeyo ujiisa la ijaaseeyey bishaqihi sheekiisiiba loo ijaaseeyey oo sheekiisuba suu ku wariyey ijaasaay isaguna sii ijaaseeyo faqiila waxaa la yidhi lan yajuusa kaasi ma banaano imaam macruuf oo admaadila ilaahay oo xanaabiladii kaga mid aha iyabaaba qowlka laga soo naqliyey lan yajuusa ma banaano ayaa la yidhi warudda qowlka waa la radiyey oo culimadu way radiyeen wasaxiixu qowlka saxiixiina alictimaadu in la ictimaadsanayo weeyaan oo hadduu iskaga dhaqmayo la ictimaadsan calayh wa calaa besixati ijaazati lmujaaza wax marka horeba lasii ijaazeeyo lagu ijaazeeyo inaad sii ijaazayso qad jawaza waayo waxa baneeyey annuqaadi nuqaadi cilmigan ayaa taa baneeyey abu nucaymin yaa bane waaba kun abu nucaymin abu nucaym waa imaamkii macruufkaa kolley saaxib alxilya iyo kutubta kale mustaqrid cala saxiixi muslim iyo dee kitaabka xadiiskee dee isaguna mustalaxayn hore muqadimadii dee nusada iyo ugu saarayna ama sharxu nuqdaay wakada bnu cuqda ina cuqdana waa baneeyey isagu waa nin dainaan malaaima ka horteed soo arag oo bal marka axmed ibn moxamed ibn saciid la yidhaah nin xaafido uu ahaayo de waa xaafid ba raggii xufaada ahay malaa heerki uu sameeyey xifdi iyo iskaal kaba gaadhay horta xagga xifdi ahaan taas buu ahaa cuqdadana waa laqabkii aabihoo tanbu ku suroobo marka la eego xifdi ahaan waa nin reer kuufa ahay heerkii ugu sareeye laga gaari lahaa xifd waxay kaba soo naqliyeen ilaahay buu yihiba saddex boqol oo kun oo xadiis ayaa isagoon kitaab qaadan ayuu mudaakaro ku gelaya intaagaa uxifdisnaa boqol kun kaba dhigay oo laakiin sida kale nin shiiciya ayuu ahayo shiicanimada ku xeeldar oo taasoo saa daraaddeed culimadu ay uga daciifiyeen ama taa ay uga tegeen oo de xataa kalkal warin jiray masaalib asaxaaba iyo taas iyo warin jiray oo waa shafayciis ayuu dee ku xeeldheeraayo xagga waa ibnu cuqdeen waa nin mutaqadima oo qarnigii dee afraad suluskiisii hore dhamaadkiisii baaba dhimashadiisa ayd qarnigii saddexaad buu qayb kaga noolaa muhim ah ina cuqdana waa sameeyey iyo wadaaraquniyo daaraquni raggaa markaas ibnu cuqda inagu cusub waa nasru nasrina bacdahu daaraquni dabadi waalaa wuxuu israaciyey halaatan saddex biijaazatin waa saddex ijaazo ama saddex ajaa-is biijaazatin ijaaza u cidsiinaya iskuba raaciye waqad ra-aytu ciraaqi baale waxaan arkay man shaksi baaban arkay waalaa israaciyey likamsin nusooyinka qaarkoodna bikamsin baa dhacay bikamsin min alajaa-isi waa san ijaazo istala geliyey yuctamad kaasoo minman yuctamadu dadka la ictimaadsado weliba kamidoo maaha dee nin kasta wax lagama qaatee nin kasta ficilkiiskii lama soo naqliyo o layidhaha hebel baaba sidaa sameeye dadkii la ictimaadsanayey ee cumdada ahaa ninkaasna kaba mida yuctamad minman yuctamadu sidaas kaba qadarto oo ninkaasi ah man waalahaasi ah dadkii la ictimaadsanayey ah halkan ayaan arkay masaladuna waxay soo xaafilayaan baryahan dambana asaaniidda da dambe quruuntu dambe waaba saasoo wax samaaci mama jire wax ijaazin baa lagu sii ijaaseynaya isna waa loo sii ijaaseeye isna waa loo sii ijaaseeyo wax saasoo kolkolmaadee in boqolaal iyo boqolaal kitaab asbaadan dee macruufkaa ama waxa weeyaan dee kaa showkani haba noqdeen kuwa kale asbaadda keliha jira haba noqdeen waxyaalahan asbaadda ijaazi kuwa sugan asaaniidda kutubtay kala duwan kuwa sugan ee amsiyana matbuuca maanta uu leeyahay zabid ama murtada zabid ninka qaamuuska iyo waxa weeyaan waxaw ihyaaculumudiinkiyo sarxayba uu leeyahay oo alfiya dhan oo taa sanadadaasun waa kutubta kala dunayd asaaniidoodii kuwa madbacaysanta mustaba ka haysan bal marka waxyaalahaasi waa ijaazo koqa ijaazo baa wax noktiyeena ay noqonaysaayo dee kutubta wixii aan uga qaadana waa ijaazo kaa kalen waa ijaazo kalen waa ijaaze bal marka waxa ay tahay hadduu sheekhu wixii uu maqlay ama riwaayo ama qira'a ama samaac u lahaa uu ijaazaynaya taasi hadal kama taagna waxa weeyaan sheekan maanta sheekiisii baa uu ijaazeeye wax isagiina masii ijaazayn karaa weeye oo wuxuu marka horeba ijaazo ku wariyey oo aanu samaac iyo qira'a soona jirin isaguna miyuu sii ijaazayn karaa marka wuxuu leeyahay taas korkood baa yidhi mayo ma banaana wixii uu maqlay riwaayo u lahaa buu ijaazayn karaaye waxaa isagaba loo ijaazeeyey ijaazadii marka hore ay daciif tahay haddana ijaasa labaad way sii daciifaysaayo waxkii sii siyaadsadun wax lama ijaasayn karo laakiin qowlkaa culimadu way radiyeen ee qowlkooda muctamadkee saxiixi waxa weeye wax laguu ijaaseeyey bal haddii shuruudeedii ay dhabto ijaaso muctabara ay tahay adiguna cid waad usii ijaasayn kartaa taasna uu sii ijaasayn karaa waktiyadeedna waa waa xasiraba ibnu qaadirna waa inooga soo noqliyo abu nucaym oo kale oo isagu hadal ahaa ijaaza cala lijaaza waa wax xoog badan ibnu cuqda oo isaguna taas oo kale laba yimi abulcabaas ibnu cuqda waa taan magaciisa sheegnay daraquni waxaa kale uu inoo soo naqliyey imaam nasri laydhaha maan sheegin tarjamadiisa in waana nin faqiih ahaa caalim ahaa imaam ahaa welibana zuhdi iyo warac kuba darsaday nuxuutii uu dahabi kuba sifeeyey mid kamida waxay ahayd ba inahu shaykhu lislaam waxaa la yidhaha nasr ibnu ibrahim ibnu nasr ibnu ibrahim baa la ydhahaa waa nin shaafic iyo almadhaba kutub waaweyn halkaas ku lahaa walow imaka wax laga hayo aanan war ahay waxaana weeye ninkii lahaa kitaabkan la yidhaaho alxuja calaa taariki almaxajta waxaa laga yaaba dhammaanteenna waynu soo wada maray laakiin de waynaan xusuusnayn une arbiciinka nawi haddaan qaadano marka xadiiskii warinayay ahaa dee laa yuuminu axadukum xataa yakuna hawaahu tabacan limaa ji'tu bihi kitaab hore naqaana inoogumuu tiirin ee rawaynaahu fii kitaab alxuja ayuu kaba cabiray waana kitaab la yidhaha alxuja calaa taariki almaxajo waa cilmigan usuuludiinka oo dariiqadii maaha usuuliyiin mutakalimiinta iyo taas ma alifneen dariiqadii ahlixadiid kuba alifan oo ayuu dee si weliba kaba cabira waa xadiisan saxiix ama isnaad saxiixan kuba wariyey waana uu isuu kaba cabiro waa xadiiskaas walow si adag uu u haysto ibnu rajab sharaxiisa jamic alculuum oo uu leeyahay xadiiskaa in sixe lagu tilmaamaa waa ka dheeryahay dee ciladka uu leeyahayna uu sheego nawi bay taa cibaaradiisu ahayd laakiin ibnu rajab wuxuu leeyahay xadiiskaa maanta sixe in loo xukumo umuuro uu tiriyey daraaddeed oo sharxiisa jaamic alculum marka u laabantaan a wada arkaysaan ise waa hadalkiisu leeyahay kitaabkiina waa mutaasir oo ku laaban karta waana kitaab aada u nafci badan kitaabka ibnu rajab waayo arbiciinkii lama labiyo afartankii xadiiseena uu dhigtayna si fiican oo dheer ayuu uga sharxay wuxuu ku siyaadiyeyna bal hadduu adigu toban kale ayuu ku siyaadiyey wax konton xadiis buu noqdo waa axaadiis kale u arkay sheekhu inay iyaguna jawaamic yihiin axaadiista ay martabadooda ay yihiin sida xadiidkii kulu muskirin khamrun iyo waxyaalihii kale axaadiis kale oo tobaneeyii ku kordhiyo markaasi konton xadiis noqotay dee sina u wada sharxa haddaba halkaa adigu ibnu rajab kalaam buu leeyahay asktaarkaa u laabmi kartaan oo halkan aan waxba aanu ka sheegahayn imaamkii kitaabka alaaway waa nin hadda mutaasir oo afar boqol iyo sagaashankii jirada ayuu dhinto waa dabaqadii abi isxaaq ashiraasi iyo raggaa dabaqadoodii weeye raggii aan maalmaha dhaweyd sooba haynay waana nin reer dimashtaa asalkiisu naabulsaba ahaado waracnimo wuxuu ka gaadhay si nawowi oo kale ee waxaa isagu malaa looga keenayay naabulus oo malaa ee raashin yar ah ama wax yaroo loo duba ahaa intaasun baabu isagoo dimashq uu joogo oo maradii ay u imanaysoon waxoola ka qaadan intaasaabu isaga noloshiisa ahayd oo nin zaahidoha haddaba nasri waa ninkaas waa ninkaa kitaabka alxuja calaa taariki almaxaja leh ee nawowi uu xadiiskaa kaba soo naqliyo waayo isaga ayaa sanadkiisa ku wariya waxaad moodaa masar hore inaanu ka waayo xadiidkii xadiiskuna kolley cibaaradaa matiga taala ee bal waxaa la aqridaan hadalka ibnu rajab markaas taasin haddaba wa nasrun bacdahu nasrina markaa maxaa dhacay sheekan kama dhacay ficilhaan bay ka dhacdeen ijaasu cid wuxuu ijaaseeyey ijaazada sheekiisu waa usii ijaaseeyey sheekha sheekiisuna waa ijaasayey saddex ijaaso isdaba taalay oo wuxuu israaciyey isagu wax isaga loo ijaaseeyey oo sheekiisii loo ijaaseeyey sheekha sheekiisa loo ijaaseeyey ayuu isaguna ijaaseeyo ijaasooyinkaasi isdabageli waliba xiraaq muxuu sheegaya inuu arkayba shan ijaaso isdaba taal xaafid xajarna amaalidiisa waxa kaba dhacay lix ijaaso inuu isdabageliyey lix ijaaso inuu isdabageliyo markaa adigu taasi waa qowl saxiixa wax aadi markaa intan wataasicu qowlka sagaalaad aanu nooci sagaalaad ee inoogu dambeeyey alilmu idan weeye laysu fasaxayo laysu ilmayo laysu ijaasayn bimaa wixii ujiisa la ijaaseeyey alifti waa lilidlaaqe misesi wax sheekiisiba loo ijaaseeyey ayuu sii ijaasaynaya oo isagii sheekhaa u ijaaseeyey laakiin sheekiisna suu ku warinayay ijaasay ahayd waa tii faqiila waxaa la yidhi lan yajuusa kaasi ma banaana warudda qowlkaa waa la radiyey wasaxiixu qowlka saxiixii alictimaadi in la ictimaadsado weeye ama alictimaadi ictimaadka caleykaa korkiisa la ictimaadsanayo weeyuu qowl muctamaday ama ijaazadaasi ay tahay mid lagu camalfalayo lagu dhaqmayo ijaaza cala lijaaza cala lijaazaba qabsi wuxuu sababtu waxa baneeyaan muqaadi muqaadi xadiidka ayaa baneeyey haddii waaweynaay halka muhimka ahaa miisaankoodana lahaa abu nucaym ayaa baneeyey amase waxaaba weeye abu nucaym wakada saasoo kale ibnu cuqdata ina cuqdana waa baneeyey oo isaguna waaba dee la yimid wadaara qudniy imaamkaas isaguna daara qudni waa baneeyey daara qudni waa wasiid abu nucaym iyo ibnu cuqda ayuu xagga waktiga u dhexeeya abu nucaym baa raggan ugu dambeeyey walow dee dhowr iyo sagaasan gaado afar boqol iyo soddonkii jirada dhimashadiisu ay ahayd wadaara qudniyu wa nasru nasrina bacdahu bacda daara qudniyi siduu sheekuba icraawday sheekha lafdigan lahaa walow icraab kale uu baneeyey waalaa wuxuu israaciyey halkan dee nasr markaan mutada ka dhiganayna waalaa jumladuna waan kaga qabrayna waalaa wuxuu israaciyey alaaan saddex ajaa-inta ama saddex ijaaso ayuu biijaasatin ijaaso uu bixinayay isku raaciyey waqad ra-aytu waxaan arkay ciraaqi baa leh man shaksi baan arkay ama nin dee waalaa israaciye likhamsin ama bikhamsin shan ijaaso istabageliyo wax isaga waa loo ijaasaya sheekha sheekhiisa sheekhiisa ilaa santis gaadsiiba kaasoo niman muctamadu dadkii weliba halkan la ictimaadsanayey oo dee markaa culimadii meeshan la ictimaadsanayey ah intaadaas muxuli wuxu hi haddaba kole dee xaaladu taasay wayambagii waxa haboon ta'amulu lijaaza ijaazadii oo loo fiirsado ijaazadii ufiirsigeeda loo fiirsado waxaysu meel oo shayku shayku marka ijaaza cala lijaasatay weeye iska jir oo uhubsood waxaysu meel oo shayku shaykhihii sheekha sheekhiisu ajaazahu uu sheekha uu ijaazeeyey bilafdi maa saxa ladayhi lafdigaa uu ijaazeeyey yaa waxaan u ijaaseeyey wixii agtiisa kuma sugnaada lam yukab khabaa yaklu sida markaa yamshiibo weeye uu tallaabsaday macnaha kama gudbayo weeye ninkii daalibka ahaa oo lagama gudbayo dee ficilku mashhuulbuu binaysan yahay macnaha ninkii raawiga kama gudbayo maa saxa wixii sugnaaday cinda shaykhihi sheekhiisa agtii minhu min maruuyi oo dee sheekhaa hore ijaazada lahaa wixii uu warinayay ah faqad oo keliya kaama dhaafayo intan maxay tahay waa arrin dee kolkol qalada yimaada culimo waaweyn oo qalab meelahan ka dhacayna culimadu way soo naqliyeen oo umuurahan ugaba yimaadaan bal markay ijaaza cala lijaasa tahay oo imaka adiga imaka kasoo qaad ano adinka wax idin ijaazeeyey waxaanaan idin ijaazeynayana ana waa laydin ijaazeeyey suuradaas oo kale kiibaa doonaysaan inaad sii ijaazaysaan marka wuxuu leeyahay waxaa horta muhim ah in la hubsado bal ijaazadii aniga lay ijaaseeye sheekaygu ii ijaaseeye laftigeedu suu ahaa cibaaradu say ahay si waxaan ijaazada hoosgelayn aanad ugu warin oo wax kale oona iyadii qaadahay ama aan hoosgelahayn oonay shamlinayn aanad ugu warin oo bal masala misaal ahaan haddii ijaazadii sheekha hore weeye uu ahaa anigu waxa ajaztu lahu ma saxa cindahu intaas annahu min masnuucaati waxaan ruuxan u ijaaseeyey wixii agtiisa ku sugnaaday inuu masmuucaadkayga yahay inaan riwaayo u leeyahay intaasay lafdigu ahayd ninkan raawigii muxuu samaynayaa sheekhiisii buu eegayaa bal kutubta de ama riwaayaadkaa sheekhiisu lahaa dee waxaa dhici karta dariiqii sheekhiisa u arkayaa riwaayaad sheekhiisii uu kaba wariyey ama kutubuu kaba wariyey sheekhu inay keligii sheekhiisu kaba warine dadkii kale dabaqadiisiiana wuxuu arkayaa kutub kaley kaba warinayaan haddaba de kole aduu ijaazadii doonayo sheekhiisa inuu kaga wariyo ha eego kutubtan wixii sheekha agtiisa uu ogaa inuu sheekhiisu samaacu leeyahay ee agtiisa kuba sugnaaday ila sheekha cibaaradii ka cabireeda ahay maaha wixii aan wariyoodan muu odhan wixii agtiisa ku sugnaada buu yidhi marka hadduu arkaba masalan ka soo qaado sheekhii kitaab buu arkay uu og yahay sheekhu sheekha sare inuu samaaciisii ahaa waxaan u doonayaa inay sheekhiisii ayaa sheekhaa sare wuxuu ijaazeeyey isaguna waa usii ijaaseeyey maanta inuu wariyana uu doonayaaye kitaabkaa uu helo ogaaday sheekha sare inuu samaaciisii ahaa bal hayska hubsado sheekhu inuu ogaa oo agtiisa ay ku sugnayd weliba inuu sheekha samaaciisii yahay hadduu ogaado sheekhiisa inuu ka wareeyo taasay weliba agtiisa ku sugnayd ha kaga wariyo laakiin hadday dhici karto inuu isagu meel kale ka ogaaday oo sheekhuba ama aanu kaa hubin ama si aanu kaba warhayn cibaaradii ijaazadu may kitaabkaasi kumuu jirin uu ka baxsana ila wuxuu aha sheekan aan u ijaazaynayo ama raawigan aan u ijaazaynayo wixii agtiisa ku sugnaado un inuu masnuucaadkayga yaan u ijaaseeyey marka wixii aan isaga agtiisa ku sugnaanba ijaazadu may shaminahayn marka waxay noqonaysaa hadduu kitaab kaluu og yahay sheekaas in laga wariyey welibana kana sugan oo masnuucaadkiisiina kaba mid ahaa uu ijaazadu soo geliyo sheekhiisan dhowna aanay agtiisa kitaabkaasi kuba sugayn oon warba u ahayn ee cibaare wixii sheekha loo ijaasayey waxaan ahayn buu kusoo daraya marka taas oo kale markay ijaaza cala alijaasa tahay kolkood baa samaaca ku qayda kolkood baa idhaaho sida ibnudaqiid oo kale wixii aan ku warramayn wixii layga maqlayn ayaan ijaazaynaya masnuucaadkiisa o dhan kumuu qaydi jirin waayo barhkood buu ka joogsan jiray shaki uu ka shakiyo daraaddeed dee bal in nafsigii iyo cibaaradii layska horsado ijaazada sharci ahayd si aan waxaan iyadii kamid ahayn ama waxay shamlihiisa waxaan ahayn aan loo raacin intaa wey wayabaqii waxa haboon ta'amulu lijaaza ay ta'amulu lijaazati ijaazadaas khaasatan tasanadkii sheekaaga waan ogtahaye ta ka sarraysa in loo fiirsado cibaaradeedii faxaytu meeloo yaxaysada sillooyin baa loo idaafiyaa saa daraaddeed sheekhuda ka dambaysaa way raaficsan tahay sheekhu sheekhihii waa sheekhiisa sheekhiisu ajaazahu isaga sheekhiisan dhow uu ijaazeeyey oo ugu ijaaseeyey bilafdi maa saxa ladayhi wixii agtiisa ku sugnaadeen u ijaaseeyey cibaaradu ay taa ahayd hadday ahayd cibaaradu masnuucaadkaygii baan u ijaaseeye dhammaan ba ha iska wada urursado laakiin cibaaradu hadday wixii agtiisa kuma sugnaaday lam yufad lama gudbayo eeg lama tallaabayo maa saxa oo dee yaa u tallaabi waaye raawi maa saxa wixii sugnaaday cinda sheekihi sheekhiisa agtii oo min marwiyihi sheekha hore dee minhu ay min marwiyihi sheekhaasi wuxuu warinayay ah taasun ma dhaafaye wuxuu isagu ogaaday wuu ogyahay sheekha sheekhiisa masnuuciisii inuu yahay laakiin sheekhiisa agtiisa aan ku sugnaan ama sheekha aan dee kama warhayn taa ijaazada ma raacinayo kuma warinaya ijaazada faqad oo keliya waxaa noo haray dhowr bayd oo ku tacalluqsan bal ijaazadii walow munaawalo ayaa inoo dambaysaa oo ijaazada si ugu heer sarraysay ah laakiin isma raacin karayno waxa weeyaan laftigii ijaazada oo waa ijaazada aynu soo marro o dhan bal shuku hadduu shaksi wax ku warinaya cibaarada u fiican u isticmaalayo marka walow anigu aan shaqada ka habsaamayo dowlta deemalaha kole dhowr ka mid waxaan doonaya dhowr ka baydna inaan israacino saakina kitaabka asaasina hadii ala idhaha markaa israacinaysa biidn illahi tacala waayo haddaw cashar kale haddaan arbacada bilaabo wuxuu ku xidhnaamaya haddana cashar kaloo sabti ayay u baahan yahay in laisla raaciyo ayay u baahan yaheen taasna waqtimaysan lafsul ijaazati wa sharduha waa ijaazada laakiin halkan wax ishkaalaad weyn ma jiro ijaazada bal laftigeeda iyo shardigeeda ujeedadu bal ijaazadii imaka waan soo aragnay anwaacaheedii waxbaa lagu ijaazeeyey ama ad ijaazeynaysaa cibaaradayna waynu soo aragnay marka cinda aladaa haddii aad sheekha ka maqashay samictu ama xadaanii baad odhanaysay haddii aad ku dul abriday akhbaranii bal haddii lakala sooco ama qara'tu calaa fulaan baad odhanaysay tanna waxa uu markuu ijaazaynayo basra waa marka horeba in uu odhanayo imaka tani ma hada cinda aladaa taa cinda aladaa way inoo dambaysaa munaawalada dabadeed bay inoogu imanay sheekhu marka wax ijaazaynaya cibaaradee mudan ama teebaa la isticmaalaya shardi maxay leedahay walow shardigaasi uu istixsaan yahay ee halka shardi dee aanu ahayn laazim ah intooda badnaasooda ama jumhuurkoodii marka wuxuu yihi ajaztuhu iyadoo lafdigan la yidhaaho ajaztuhu oo macnaa waxa weeye aan imaka toos mafcuulkii uba qaato lama raaciyo laba ajaztu masnuucaati ama dee wixii anigu masnuucaadkaygii ama marwiyaadkii baan u ijaasayey oo taasna nafteeda aan mudaaf laqadarin riwaayata masnuucaati halkan xarfu jar aan lalaba iman ayaa